hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma ayaa degmada wadajir waxa ay deeq gargaar raashiina markaasi ugu qaybisay qoysas danyar ah kuwaas oo kasoo barakacay qaybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose iyo baay gargaarkan oo ka kooban qaybaha kala duwan ee raashiinka ayaa horey shacabka soomaaliyeed waxaa ugu deeqday dowladda turkiga waxaana gargaarkan markaasi ka mahad celiyey qaar ka mid ah shacabkii danyarta ahaa ee maanta loogu qaybiyey degmada wadajir ee gobolka banaadir magacay geedi ibraahim samawaldhere walinanin dhiibi aragni ilaahay arafninka dari haddana dadki ninshana keer allaha sii xaan i xaan ku dorogna haddana ku sugaan ku fayla nini dadki ninshana nuur allaha saara maasha allah
magaceen alasarmaana la dhahaa barasho wanaagsan oo hay-adda noo keentin waa aragnay ka badan ilaahay raajahina ayagana kheer allaha sii salaad aadan ibraahim gargaarkan noo keeni waa halnay haa waa halnay si sharaf aan ku halnay alxamdulilah waxaa weyna ka rajaynaynaa insha allah raashinaa laysi
dadkii walaaladan ee intii walaayna sii mahad i shukranka hayna salaada isaar maanta mayl isiyay raashinad isi kortongad isi dhankeeda agaasimaha waaxda gargaarka ee hay-adda sodma saare cali yuusuf ayaa ka warbixisay gargaarkan maanta ay u qeybiyeen qoysaskan danyarta ah ee kusoo barakacay degmada wadajir ee gobolka banaadir kuwaas oo kasoo hayaamay deegaana iyo degmooyin ka tirsan gobolada shabeellaha hoose iyo sidoo kale gobolka baaya maan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin waxaan joognaa degmada wadajir waaxdeeda saddexaadaan joognaa maanta waxaan halkan ka qaybinaynaa laba boqol oo qoys oo danyar ah oo ku dhaqan gobolka banaadir deeqdan oo nooga timid dowladda aan walaalaha nahay ee turkiga uguna tala gashay dadka qaba baaqiyaha gaarka qaba in looga faa'iideeyo in looga faa'iideeyo hay-adda maareynta masiibooyinku waxa ay si xawliya u wadaa howlaheedii dardargelinta ay ugu gargaarayso dadka soomaaliyeed ee aan waxba haysan ee kasoo qaxay gobolada ay fatahaadaha iyo abaaraha daran laga soo sheegay ee gabaad kasoo dhigtay gobolka banaadir waxaana rajaynaynaa deeqdan in ay noqonin tii koowaad oo ay sii socon doonto hay-adduna waxa ay ballan qaadaysaa haddii alla idmo in ay sida ugu dhow ay ugu jawaabto dhammaan baaqyada ka imaanaya dadka soomaaliyeed ee baahiyaha daran la ildaran